sidii aad warkaba ku maqasheen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa booqasho taariikhi ah ku tegay dalka eritrea waxaana garoonka magaalada asmara si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dalkaasi siyaas afawarki labada dal ayaa colaade kasoo dhexaysay muddo labaatan sano ah kadib dagaal lagu hoobtay oo ka dhacay deegaanka badme oo lagu muransanaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa sheegay in uu u hoggaansamayo heshiis horey loogu gaaray oo ahaa in dhulkaasi ay leedahay eritrea maxamed cabdi xasan sandheere ayaa booqashadani ka wareystay cabdalla faatix oo ah saxafi ku sugan jabuuti arrimaha geeska afrikana aqoon u leh ugu horeyn waxa uu ka jawaabayaa khilaafka labada dal iyo sida uu ku bilowday
run ahaan markaan dib ugu noqonno khilaafka etoobiya iyo eritrea waa mid soo jireen ah laakiin guud ahaan markaan soo ururino waxaa la odhan karaa waxa uu si weyn u qarxay bilowgii lixdameeyadii kadib markii au hogaamiyihii hore ee etoobiya hayle salase markuu go-aan ku gaadhay in eritrea lahoos keeno waxay deen etoobiya taas oo dhalisay inuu kacdoon ballaadhan waddankaas ka dhaco kacdoonkaas ayaa soo socday oo soo qaadanayay marxalado kala gedisan ilaa lasoo gaadhay in nimankii baa haystay tigreega iyo sawradii iyo kacdoonkii eritrea ka socday inay ka inay ka guulaystaan oo ay talada ka qaadaan madaxweynihii hore etoobiya hayle mariam taas ayaa weji cusub gelisay calaaqada udhexaysa etoobiya iyo eritrea oo asalkeedii ku salaysnayd cadaawad iyo iyo iyo iyo dil iyo dhiig ku salaysnayd waan gartay waxaad tidhi iyagaa qayb weyn ka ahaa inuu burburo taliskii mingisto hayle mariam waxaa yimid xukuumad amaba dowlad ay hogaamiso ay hogaamiyaan dadka soo jeeda qabiilka tigreega waxaa la yidhahdaa labada qowmiyadood ee eritrea kuwa ku nool iyo tigreegii qabsada etoobiya waa dad isku ma garanaysaa isxigo oo isku dhiiga maxaa keenay inay isfahmi waayaan labadaas qowmiyadood oo keenay in maaragtay dhibaato iyo dagaal kale u bilowdo ha run ahaantii waa sida aada sheegtay oo qowmiyaddan oo tigreega etoobiya xakutay ee tigrayaha dalka eritrea ka taliya waa ashal ahaantooda hal qowmiyadood baa lagu tiriya isagoo afkan ay ka midaysan yihiin haddana waxaa dib dib u keentay inuu mar labaad cadaawaddii ay dib usoo labada wadan ay dib ugu soo noqoto oo xidhiidhkooda ay saamayso waxa keenay aragtidii iyo damaca siyaasadeed ee u qarsoonaa labadii hogaamiye ee hogaamiyihii hore etoobiya iyo hogaamiyihii eritrea waxaa la sheegayaa in ay ay arrintani ay meesha ay ka dhacday iyo xuduudda iyo sababta aasaasiga ee khilaafkan labada dowladood ee ay ku dhinteen dagaalka inay wada galaan oo ay ku dhintaan dad ka badan yani toddobaatan kun oo qof hantida ku burburtayna iyaduna inta aada uga fara badan tahay waxaa la sheegayaa inayna ahayn meel u qalanta inaad dagaal iyo loola ninkaa leg loo galo waanu ogsoonnahay mantiqada bareman la yidhaahdo oo ugu dambeyn itifaaqiyat aljazaa'ir iyo guddigii ka dhashay ay eritrea ku dareen waa meel aada u kooban oo xuduudda ku taalla oo aan khayraad badanna lahayn laakiin waxaa la sheegaya labada dowlado oo habka ay ula dhaqmeen khilaaf kasoo jireenka ah habka aynay u maareeyeen ay ahayd hab khaldan go-aanka siyaasadeed oo eritrea hal qof hal shaksi gacanta ugu jiray sababahaasoo dhan oo isku tegayaa keena inuu khilaafka mar labaad sagaashan iyo sideedii inuu in sideed iyo sagaashanka inuu mar labaad dib dambe labada dowlad uga dhex qarxo khilaafka ouna isku bedelo weji cusub oo ku salaysan military waan gartay maanta waxaa xukunka etoobiya yimid abiy axmed maanta wuxuu ku sugan yahay dalka eritrea muddadaa gaaban uu hayay xilka dabcan wax fara badan baa labada wadan xidhiidhkooda iska bedelay maxaa salo arrinta
run ahaan waxaa leeyahay laba qodob oo aasaasiga isbedelka cusub ee ku yimid xidhiidhka eritrea iyo etoobiya sal u ah waxaa la hubaa in ay go-aanka au qaatay abay axmed au qaatay in xidhiidhka dibadda ee etoobiya guud ahaanba wax laga bedelo dadka oo dhan waa filayeen inuu ninkani qaado tallaabooyin xooggan oo ku salaysan isbedeldoon ku salaysan inuu gudaha ka koriyo laakiin in kooban ayaa saadaalinaysay inuu qaato tallaabooyin wax lagaga bedelayo siyaasadda arrimaha dibadda ee etoobiya gaar ahaana melefka iyo loolanka udhexeeya eritrea iyo etoobiya balse laakiin waxaa la leeyahay waxa uu ku noqday go-aan qaadashadu waxay ku noqotay dad badan oo etoobiyaana mid oo ka yaab gelisay arrinta guud ahaanse laakiin waxay ku salaysantaha laleeyahay isbedelka gudaha etoobiya ka jira waa gartay haddaan isweydi haddaan isweydiino dhinaca eritrea go-aanka in qab aqbalaan oo aanan si looga baran ay usoo dhaweeyaan baaqa ay u jeedisay etoobiya baaq nabadeedka etoobiya u jeedisay inay sidan usoo dhaweeyaan iyadana muxuu ku salaysan yahay waxaa ku salaysan yahay is- isbedelka etoobiya gudihiisa etoobiya gudaheeda ka socda oo ah in ay u arko isayaasha fawarqi madaxweynaha eritrea waxa u arkaa isbedelka etoobiya ka socday inuu waafaqsan yahay aragtidiisa siyaasadeed oo ah in talada laga fogeeyo nimanka tigreega ah oo u arko inuu yahay cadowgoodii soo jireenka ah waan gartay marka waa la isfahmay maanta ee waa sidaan sheegnay abiy axmed wuxuu ku sugan yahay asmara Ee, xaggee halkan looga dhaqaaqayaa sidee ayaad is leedahay wuu ekaanaya xiriirka eritrea iyo etoobiya ee laga bilaabo maanta waxaan saadaalinayaa etoobiya iyo eritrea inuu ay haddii cabsida ay qabaan dowlado badan oo deriska ah iyo dad badan oo saadaaliya siyaasadda eritrea haddayna daboobin laakiin weji cusub oo aan xidhiirka eritrea iyo etoobiya keliya aan wax ka bedelayn laakiin ka bedeli doona aragtidii guud ee degmada geeska africa oo xidhiirhkii sidii a u saameeyey colaadii eritrea iyo etoobiya siday u saameysay dowladaha deriska ah inay xidhiirka wanaagsan ee hadda la filayo inuu labada dowladood dhex maro ayuu u saameyn doonaa baa laleeyahay laakiin dowlado badan waxay saadaalinayaan inaan mawqifka aan isayaasa fuurk aan sinaba lagu kalsoonaan karin oo ay dhici karayso inuu beritoole isbedelo in ay masaalixiisu beritoole meel kale noqoto midda kale waxa iyadaan la hilmaami karin inay farangelin karin inay iyadana jiraan dowlado badan oo carabeed baa iyaguna saameyn ku leh go-aan qaadashada isayaas waxaa taxaalif baa jira taxaalif carabeed baa jira arrimo badan oo isasuran baa mandaqada ka jirta laakiin waxaa haddii laga baaqdo oo sida la filayo ay noqoto wax badan buu ka bedelayaa waxaanan filayaa in ay soo noqon doonto si deg dega usoo noqon doonto xidhiirkii ku salaysnaa dhinaca baayac mushtarka iyo wax wada qabsiga inuu labada dowladood marka usoo noqon doono cabdulla faatix oo ah saxafi degan jabuuti kana faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey waryaha v o e da maxamed cabdi sandheere